بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة فصل علامات البلوغ ثلاث تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين walxaydu fi lunhaa litisci siniin waxaan ku guda jirnaa kitaabkii ahaa safiinatu najaah fima yajibu cala alcabdi limowlaah lisheykh salim bn cabdillahi bnu samiir alxadrami raximahu llahu tacaala raxmatan waasica wuxuu leeyahay sheekha raxmatullahi calayhi kitaabu dahaara waxaa bilaabanaya marka kitaabka rasmigiisa baa bilaabanaya kitaabu dahaara ay haadaa kani kitaabu dahaara waa kitaabkii dahaaro qaadashada kitaabu dahaara markii la joogo naxwo ahaan laba icraab ayaa kugu bannaan inaad ka dhigto kitaabu dahaara khabarun limubtada'in maxduuf haadaa kani kitaabu dahaara haadaa kani kitaabu dahaara waa kitaabkii dahaaro qaadashada oo loogu hadlay waxaa kaloo dhihi kartaa kitaabu dahaara kitaabu waxaa ka dhigi kartaa mubtada khabarkiisana maxduuf oo mid xadfanaa ka dhigi kartaa oo waxaa leedahay kitaabu dahaara haadaa maxaluhu wa mabxahuhu saasay yirahdeen culummadu kitaabu dahaara kitaab kitaabkii dahaara qaadashada haadaa kani maxaluhu booskiisaba iyo wa mabxahuhu meeshii lagu faahfaahin lahaa dahaaro wixii la yiraahdo iyo baabkeedoo dhan halkan baa lagu faahfaahinayaa ayaa loogu hadlayaa ee booskeeda ee tahay marka labadaas ceraabood ayaa kugu bannaan muddii aa rabtidna way kuu bannaanta qaala raximah llah kitaabu dahaara ay haadaa kani kitaabu dahaara waa kitaabkii dahaaro qaadashada faslun wuxuu fasalu yahay calaamaatulbuluuqi calaamadaha qaangaarku iyo astaamaha qofka inuu qaangaaray lagu dareemayo thalaathun saddex weeyaan waa saddex calaamadaha iyo astaamaha qofka lagu dareemayo inuu yahay mid qaangaaray saddex waay alawal midda koowaad tamaamu khamsa casharata sana shan iyo toban sano qofka inuu dhammaysto shan iyo toban sano haddii uu gaaro waxaa loo xukumayaa qofkan inuu yahay mid qaangaaray hadduu qaangaarana ee ku bilaabmayso waxaa la yiraahdaa adtakliif takliif macnaha qofkan in xaddu takliif inuu gaaro xaddu takliif waxaa la wadaa qofkan inuu wixii uu geysto ama wixii dunuub oo sameeya in loo qoro wixii wanaag oo sameeyana awaalmarkiisa la siiyo yacni awaalmar in la siiyo iyo in laga rido wax kasta marka marka qofka marka haddii uu gaaro xaddu takliif waa mid qaangaar weeye marka sheikhu wuxuu leeyahay calaamaatulbuluuqi calaamadaha iyo astaamaha qaangaarka thalaathun saddex waa tamaamu khamsa casharata sana shan iyo toban sano qofka inuu dhammaystirto fi dakari ragga dhexdiisa wal unthaa iyo dhadiga ragga iyo dumarkaba waxaa loo shardiyaa shan iyo toban sana inay gaaraan qaangaarkooda marka ugu horeyso wal ixtilaam iyo biyihii inuu yimaado biyaha inay yimaadaan fi dakari labka ama ragga dhexdiisa wal unthaa iyo dumarka litisci siniina sagaal sannadood inay ku yimaadaan haddii sagaal sana uu ugu yimaado biyo marka waxaa loo xukumayaa qofkan inuu yahay mid qaangaaray xukunkaasoo qaadanaya xukunka qaangaarka walxaydu iyo xaydkii iyo caadadii dhiiggii inuu yimaado fi fil unthaa dumarka dhexdiisa laakiin sanadkay ku keenayaan litisci siniina sagaal sano xaydka iyo astaamihiisa iyo biyahaba ayagoo faahfaahsan waynoo imaan doonaan sheikha baab gaaro ugu samey doonaa wuxuu leeyahay marka sheikha kitaabu dahaara addahaara waxaa la yihahdaa rafcu lxadathi wa isaalat najaasa waa in la koryeelo xadath iyo dhacdo soo deristay iyo in la zuuliyo najaaso dahaaraa loo yaqaanaa rafcu lxadath xadatdku culummadu waxay u qeybiyaan labo alxadath alasqar walxadath alakbar xadath alasqar waxaa la yidhaahdaa waa wixii waajibiyo weysqaad maa yuujibu alwuduu'a wixii keensanaya in la weyse qaato tusaale ahaan haddaa tusaale u sameyno ilaa waxaa la yidhi almithaal yatadixu lmaqaal tusaalaha waxaa ku caddaado wax laga hadlayo haddii aad tusaaleyna marka matalan tusaale ahaan qofkan asigoo weyse qaba buu aaryooday ama masquul buu galay xamaam buu galay masquul wuu soo xaaji gutay wuu soo baxay maxaa ku waajibaya qofka waysaqaadaa ku waajibayo waxaa loo yaqaanaa xadathu lasqar alxadathu alakbarna waa xadadka weyn waxaa loo yaqaanaa asagana maa yuujibu lgusla wixii keesto in la qabaysto haddii waxaan uu keesto in la qabaysto waxaa loo yaqaanaa xadathu lakbar waa dhacdo weyn oo soo deris sida saalaan qofka inuu sameeyo ama inuu ku dhaco ixtilaam inuu ka yimaado biyo haddii qofku biyo uu ka yimaado biyahaas waxaa shardi ah qofka inuu qabaysto markuu salaadu ka rabo ama inuu rabo wax cibaado inuu sameeyo qofku inuu qabaysto ama inuu inuu ku dhaco jimaac iyo galmo haddii qofka uu jimaaco xaaskiisa maxaa ku waajibay qabaysaa waajibku ilaa xadadkaas marka maxaa loo yaqaanaa xadathul akbaraa loo yaqaanaa marka culamada marka rafculxadad markay leeyihiin xadadka labay u kala qaadayaan wax keensanaya in la weyse qaato waxaas keensanaya in la weyse qaato maxaa loo yaqaanaa alxadathul asqar aa la yihahdaa xadathul akbarna maxaa la yihahdaa wixii keesta ama waajibiye qabays wixii waajibiya marka sheekha wuxuu leeyahay walixtiraam biyihii inay yimaadaan fi dakari ragga dhexdiisa iyo walunthaa dumarka litisci siniina sagaal sannadood inuu ugu yimaado walxaydu iyo caadadii iyo dhiiggii inuu yimaado fi lunthaa dumarka dhexdii meeqasanay ku keenayaan litisci siniina sagaal sannadood ayay ku keenayaan fasalkan wuxuu ka hadlayaa sida a ujeedaan astaamaha iyo calaamadaha qofka lagu garanayo inuu qaangaaray midda koowaad shan iyo toban sano qofka inuu gaaro shan iyo toban sano ragga keliya gaar uma aha dumarkana way soo galayaan gabadha hadday gaarto shan iyo toban sano ama wiilka hadduu gaaro shan iyo toban sano waxaa loo xukumayaa ama in laga helay ayaa noo caddaanaysa astaamihii qaangaarka sidoo kale inuu yimaado biyo inuu yimaado waa ragga iyo dumarka ragga keliya khaas kuma aha dumarkana way soo galayaan meeqo sannadood sagaal sano uu imaanaya sidoo kale alxayd xaydkii inuu yimaado iyo caadadii tan laakiin dumarka keliya gaar ku tahy meeqa sanay ugu imaanaysaa litisci siniina sagaal sano ugu imaanaya marka calaa kulli xaal markii lasoo khulaaseeyo baabkan oo dhan ama fasalkan khulaasadiisa markii laga hadlo ragga imse sheey ayaa lagu garanayaa qofka inuu ku qaangaaray oo aan soo marnay ilaa meeqo afar shay soo maha afar saddex shay saddexda shay maxay yihiin waxay yihiin shan iyo toban sano biyihii inuu yimaado sidoo kale tinta hoos inay soo baxdo soo maa dumarkana maxaa u dheer afar soo maa saddex maxaa u dheer caadadiyaa u dheer oo dhiiggii inuu yimaado hadduu dhiigga iska yimaado sagaal sano uu yimaado waxaa loo xukumayaa gabadha inay qaangaartay faslun ay haadaa kani faslun wuxuu fasluyaa calaamaatulbuluuqi calaamadaha iyo astaamaha qofka inuu qaangaari lagu garto halaathun saddex wood tamaamu khamsa casharata sana shan iyo toban sano inuu dhammaystirto qofka fi dakari ragga dhexdiisa walunthaa iyo dumarka walixtilaam iyo biyihii inuu yimaado fi dakari ragga dhexdiisa iyo walunthaa dumarka litisci siniina sagaal sano walxaydu iyo caadadii dhiigii inuu yimaado fi lunthaa dumarka dhexdiisa litisci siniina sagaal sannadood markii aan ka hadalno alixtilaam biyaha ama waxaa loo yaqaana shahwada ama biyaha qofka uu ku qaangaarayo inuu keeno culummadu waxay u qeybiyaan ilaa saddex shay almaniyu walmadiyu walwadiyu mani wax la yihahdo iyo madi wax la yihahdo iyo wadi wax la yihahdo aasoo hoosgalayd laba shay oo ka mid ah saddexdaas biyo laba biyood waa najaaso hal biyona najaasa ma biyaha manida ah oo manida dadka ay ka dhashaan iyo bini aadamka laga abuuro biyahaasi najaasa ma manida laakiin amaa madida iyo wadida waa najaaso almaniyu manida markay ka hadlayaan culummadu najaase miyaa mase najaase ma aha asalka hore khilaafa ka taagnaa laakiin hadda waxaa ijmaac noqotay inaysan najaaso ahayn waayo sababtoo ah haddii la yidhaahdo manida waa najaaso bani aadamka o dhan maxay noqonayaan najaasay noqonayaan wey sababtoo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay inuu bini aadamka ka abuuray biyo sooma khuliqa min maa-in daafiq yakhruju min beyni sulbi wataraa'ib insaanka waxaa laga abuuray min maa-in daafiq biyo boodboodaya baa laga abuuray yakhruju biyahaas wuxuu ka soo baxayaa min beyni sulbi dhabarka dhexdiisao kasoo baxa wataraa'ib iyo kalxamaha dhabarka ragga weyn dumarkana waa kalxamaha biyahooda uu kasoo baxayaa marka ragga iyo dumarka halkaas waxaa noo cad inuu ka imaanay biyo labadaas biyo markay isku yimaadaan raximka hooyadoo tagaya marka oo gabadha markaas meesha maxaa ka dhalanayo cunug baa ka dhalanaya marka sidoo kale almadiyu waxa la yidhaahdo manida marka goorma imaadaa bacda aljimaac markii la sameeyo jimaac ee manida imaanaysa iyo shahbada almadiyu madidana najaaso miya mase najaaso maaha waa najaaso ayada laakiin najaasadeedu waa khafiif najaasatu lmadiyi akafu min bowli sabiyi saasay yidhahdaan culammadu najaasada madida waxay ka khafiifsan tahay canuga yar kaadidiisa oo biyaha le laskaga rasheeyo bis sidoo kale ayadana waa laska tirtirayaa biyo keliya baa laskaga marinaya biyo bis baa laska marinayaa medida laakiin waa najaaso ayadana goorma imaadaa cinda tadakuri iljimaac markii lasoo xasuusto sida tusaale ahaan jimaaca in lasoo xasuusto medida imaada sidoo kale ayada waa najaas walwadiyu aa soo hartay medidana ama wadida waxa loo yaqaano ayada waxay imaadaa markii la sameeyo bacda xamlin thaqil shay culus markii la qaado ayay imaadaa xukunkeedu waa najaas walxaydu sheekh labadan shay wuu noo keeni doonaa alxayd waa waxa loo yaqaana caadada dumarka ka imaado sagaal sanayna ugu imaanaysa waana calaamadaha gabarta lagu yaqaano inay qaangaartay xaydka marka waxay yidhahdeen culummadu dhiigga ka soo baxaya dumarka wuxuu u qaybsamayaa saddex dhiig alxayd walnifaas walistixaada waxa la yidhaahdo alxayd waa halkaana loo hadlaa xeydka waxaa la yidhaahdaa waa dhiig dareero ah oo soconay wuxuu ka soo baxayaa farjigii dumarku ka soo baxaya laakiin calaa sabiili sixa waddo caafimaad uu ugu soo baxaa min gayri sababi lwilaada ayaduusan jirin sabab oo dhalma ah ayaduusan jirin waxaana jirta calaamado loogu aqoonsado labada dhiig kale calaamado gaar uu leeyahay xeedka ee lagu yaqaano calaamadaha lagu yaqaano waxa weeyaan ilaa afar shay ayay sheegaan culimmadu marka ugu horeyso calaamada koowaad ee xeydka lagu garto dhiigga waa dhiig waxay yidhahdeen culimmadu madow ah aswad haddana muctadim ah kuleel waa dhiig madow haddana kuleel dhiig madowey haddana waa kuleel xoogaana waa adag yahay waa dhiig wax guba oo madow ah oo kuleel ah sidoo kale hadan yacni culays ah waa dhiig culays ah saasay ku sheegaan culummadu xaydka calaamadaha lagu garto istixaadadana xaydka marka gabadha markuu ka yimaado waxyaabo fara badan baa waxaa ka noqonayo xaaraam inay taabato way noo imaan doontaa shiiqaa noo keeni doono faslun shuruudu ijzaai alxajari hamaaniyatun an yakuuna bihalaathati axjaar wa an yunqiya almaxalla wa an laa yajifa annajasu wa an laa yantaqila walaa yadraca calayhi aakharu wa an laa yujaawiza safxatahu waxashafatah wa an laa yusibhu maa-un wa an takuuna alaxjaaru daahira halkan sheekha wuxuu ugu hadlayaa waxa la yiraahdo alistijmaar waxa loo yaqaano alistinjaa iyo alistijmaar ayaa jira istinjaa waxaa la wadaa markii biyaha la isticmaalayo waxaa loo yaqaanaa alistinjaa markii dhagax la isticmaalayna waxaa loo yaqaanaa alistijmaar ayaa loo yaqaan marka markii xaajo ku qabato oo meel saxare inta badan markii meel saxare iyo iyo safar markaa tahay ayaa laga hadlaa ama meel biyo aan u dhaweyn markaad joogtid tusaale ahaan markaa weyse qaadanayso waxaa shardi a in biyo aa haysid soo ma haddii biyihii aa markaa yacni aa xaajo gudanayso laabudda waa inaa haysato biyo waa inaa haysataa haddii aa biyo weysid maxaa isticmaalaysaa waxaa isticmaali kartaa dhagax sidoo kale tiisha isticmaali kartaa soo ma maraa isticmaali kartaa markii la isticmaalaya marka dhagaxa shuruuduu leeyahay iyo qayid waxyaabo lagu qayido ilaa sideed shardi ayay culummadu ku shardiyaan waana sideedan hadda soo socota faslun ay haadaa kani faslun wuxuu fasal u yahay shuruudu ijzaa'i alxajar dhagaxa gudidiisa dhagaxii inuu biyihii beddelkiisa kuu galo shardiga loo shardiyay thamaaniyatun waa sideed an yakuuna dhagaxa inuu ahaado bihalaathati axjaarin saddex dhagax wuu inuu yahay waa weyna saddex dhagax wuu inuu yahay wa an yunqiya iyo inuu inuu nadiifin karo dhagaxaasi almaxalla booska inuu nadiifiyo booska inuu nadiifiyo ayaa la rabaa wa an laa yajifa annajasu najaasadana waa inaysan qalalin najaasadu waa inaysan qalalan wa an laa yantaqila najaasadu waa inaysan guurguurin sidoo kale waa inaysan meelo kala gaargaarin najaasada walaa yadraca calayhi aakharu wa inuusan kusoo darsin najaasadaasi wax kale inuusan imaan waa inuusan wax kale kusoo darsin ayaa loo baahan yahay najaasada ama waxaa najasa ahaado wax najaaso ah ama waxa ahaado waxaan najaaso ahayn ama biyaha asiibo ama wax kale ha- waa inaysan wax kale kusoo darsin najaasada wa anlaa yujaawiza najaasada waa inaysan gudbin safxatahu wareega qofka xagga dambe wareegiisa saxarada ay ka imaanaysa waa inaysan dhaafin wa xashafatahu xashafada waxaa loo yaqaanaa ra-su dakar waxa loo yaqaan waa dakarka madaxiisa waa inaysan dhaafin halaha gudniinka waa inaysan dhaafin wa anlaa yusibhu maa-un najaasada waa inaysan asiibin aysan taabanin biyo wa an takuuna alaxjaaru dhagaxaantana waa inay ahaadaan daahiratan mid daahiradda dhagaxaanta waa inay noqdaan mid daahiradda waa inaysan najaaso noqon ila sababtoo ah najaaso ma tirtirto najaaso kale ma tirtir karto aslan marka sideedaa shardi ee culammadu u sheegaan in la isticmaalo markii dhagax la isticmaalayo shuruudu ijzaai alxajari hamaaniyatun an yakuuna bihalaathati axjaar dhagaxa shuruudda loo shardiyo markii dhagaxa booska biyaha uu kuu galayo thamaaniyatun sideed shardiya loo shardiyaa an yakuuna dhagaxa inuu ahaado bihalaathati axjaar saddex dhagax waxaa soo geli karta wax ka badan waayo sababta waxaa laga yaabaa saddex dhagax inay ku anfici waayaan markii saddexda dhagax ay ku anfici waayaan dhagax afraad waa ku darsan kartaa laakiin waa inuusan noqon aqala min halaathati axjaar saddex dhagax wax ka yar waa inaysan noqon wa an yunqiya dhagaxaas waa inuu nadiifiyo almaxalla booska najaasada ee ka imaada ama kaadi ama saxar waxay doonta ahaato wa an laa yajifa najasu najaasadana waa inaysan qalalin najaasadu waa inaysan qalan sababtoo ah dhagaxa ma zuulin karo najaasada aahaarteeda najaaso qalash dhagax ma zuuli karo mar haddii najaasada qalasho dhagax ma zuuli karo najaasada wa an laa yantaqila waa inaysan guurguurin najaasada najaasada waa inaysan meel kale gaargaarin yacni matalan saalaan qofkan wuu kaadinayaa soo maaha markuu kaadinaya kaadadiisa waa inaysan jilibkii cajarihii waa inaysan gaarin ayaa loo baahan yahay walaa yadra'a calayhi waa inuusan kusoo darsin najaasada waa inuusan kusoo darsoomin aakharu wax kale wax kale ayankaana wuxuu doon ahaado waa inuusan najaasada kusoo darsin ama najaaso kale ha ahaato ama wax kaloo daahir ahaado waa inaysan kusoo darsin shardiga wa anlaa yujaawiza waa inaysan gudbin najaasada safxatahu wareega berida waa inaysan gudbin wa xashafatahu iyo xashafada waa inaysan gudbin xashafada waxaa loo yaqaanaa ra-su daker dakerka madaxiisa ama halaha gudniinka waa inaysan dhaafin wa an laa yusibhu najaasada waa inaysan asiibin maa-un biyo wa an takuuna alaxjaaru dhagaxaantuna waa inay noqdaan la isticmaalayo daahiratan mid daahirada waa inaysan noqonin najaaso sababtoo ah najaaso aslan ma tirtiri karta najaaso kale najaaso haddii najaaso kale loo geey maxaa soo baxaya ma daahirnimaa soo baxaysa sabiix. marka haddii la yidhaahdo wa an takuuna alaxjaaru daahira mafhuumka laga qaadanaya wuxuu yahay in dhagaxaan najaasaa aysan tirtiri karin Een, kitaabkan madnu safinat najah shuruuxaad fara badan buu leeyahay waxaa ka mid ah shuruuxaada bashaa'iru lcul- bashaa'iru alculamaa bidalaa'ili lfuqahaa sheekha kitaabka marka sharxay halkan lambar buu ka qabanayaa marka oo dhagaxa uu ugu hadlayo iyo axaadiid qaar ku soo aroortay marka intaas ayaan akhrinayna alislaam diinu nadaafa buu yihi qaala tacaala ina allaha yuxibu ltawaabiina wayuxibu lmutadahiriin islaamku waa diinka nadaafada qaala tacaala alla wuxuu yihi subxaana ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay attawaabiina kuwa toobadkeenka badan wayuxibu wuxuu kaloo jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiro ayuu jecel yahay walina alaxjaara iyo axjaarta buu yihi ajza-ad inay gudayso fi lqaa'idi walbowl saxaradii iyo kaadidii in lagu tirtiri karo dhagaxaantii inay gudayso yacni waliqawfi lmashaqati bi- bi- biictiyaadi lmaa'i fiihimaa iyo in laga baqo dhibaatogelin in laisku dhibaatogeliyo in la caadaysto ama la ictimaado biyaha oo keliya oo saxaradii iyo kaadidii biyo oo keliya leh in lagu ictimaado oo wax kale aan laiskaga tirtiri karin mashaqadaas ayadoo laga baqayo waqaala tacaala alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj wamaa jacala alla muusan yeelin calaykum dushiina fi diini diinka dhexdii min xarajin ay min diiqin wax cariiriya wax cariiriya ilaahay subxaanahu watacaala dushiina muusan yeelin saa la ajligeed biyaha daaweyso maxaa bedelkiisa galayo dhagax ama tiish ilaahay subxaanahu watacaala diinka marka uu noo fududeeyo iyo walixadiidi salmaan marka aayadaha qur-aanka waxaa kaloo u daliil ah buu yidhi walixadiidi salmaan radia allahu canhu salmaan alfarisi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila lahu waxaa lagu yidhi qad callamakum nabiyukum sala allahu calayhi wasalam kula shayin xata alqiraa'a qad callamakum ma idin baray nebiyukum nebigiina sala allahu calayhi wasalam kula shayin shay walba miyuu idin baray xata alqiraa'a xataa sida loo istinjoodo ama laiskaga nadiifi ee najaasada miyuu idin baray ama sida loo xaajo guto miyuu idin baray qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi salmaan faqaala wuxuu yidhi salmaan alfarisi radia allahu canhu ajal ay nacam haa laqad nahaanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi sala allahu calayhi wasalam wuxuu naga reebay an nastaqbila alqiblata qibladii inaan la qaabilno liqaa'idin saxaro oo bowlin ama kaadi ow an nastanjiya ama inaan ku istinjoono bilyamiini gacanta midig oo amasa an nastanjiya inaan ku istinjoono biaqali min talaatati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku istinjoono ow an nastanjiya ama inaan ku istinjoono birajiici daabatin daabo iyo xoolaha digadooda inaan ku istinjoono digada ama saxaradooda inaan ku istinjoono ayuu nebiga naga reebay ow bicadmin ama laf inaan ku istinjoono ayuu naga reebay su-aashaas baa la weydiiyey marka salmaan radia allahu canhu wuxuu ku jawaabay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu naga reebay saxarada inaan la qaabilno qiblada iyo kacdada nebiga sala allahu calayhi wasalam muxuu leeyahay walaakin shariquu oo garibuu qofka inuu galbeedka ama qorax sabax ama qorax udhac labada meel inuu ujeysto laakiin uu inuusan ujeysan xagga qiblada inuusan ujeysan ama saxara ahaato waa markii laga hadlayo filfadaa banaanka ma aha musqush musqush hadday tahay meesha rabtaa ujeysan kartaa laakiin markaa bannaan a ku xaajo gudanayso laguma ogolo inaa qibladaada qiblada inaad la jeedsato kaadi ama saxaro laguma ogolo sidoo kale wuxuu leeya wuxuu naga reebay inaan ku istinjoono gacanta midig inaan ku istinjoono waana laga reebay gacanta midig inaan ku istinjoono oo saxaradii ama kaadii iskaga dhaqno ilaa markii ay imaado xaaje mooyaane tusaalahaan qofka gacanta midig hadduu ka go-an yahi gacanta midig bisle oo banaanta muxuu kaloo ku istinjoo karaa ilaa gacanta midig soo maa way u banaantaa marka qofkaas oo kale sababtoo mashaqo baa keenta marka ow an nastanjiya ama inaan ku istinjoono biaqali min talaatati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku istinjoono nebiga sal alla alay wasalam waa naga reeb laakiin minu la ogol yahay saddex dhagax wax ka badan haa waa la ogol yahay haddii najaasada ee si fiican kaaga tirtirmi weyso ow an nastanjiya ama inaan ku istinjoono birajiicin daabatin birajiici daabatin daabada iyo xoolaha digadooda inaan ku istinjoono nebiga sal lla alay wasalam waa naga reebay ow amase bicadmin laf inaan ku istinjoono nebiga sala allahu calay wasalam waa naga reebay sababtoo lafta walaalaheena jiniyaasha ah oo muslimiinta ayaa waxaa loo saaraa cunadooda loo saaraa marka haddii najaasadeeda a ku tirtid dhibaato weeyaan rawaahu muslim xadiidkaa waxaa wariyey muslim baa wariyey wliqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waslm nabiyi sal اllahu alay slm hadalkiisa uu yihi idaa dahaba axadukum ilى اlqaa'idi falyadhab macahu bihalaaثati axjaar idaa dahaba axadukum axadkiina hadduu baxo uu tago ila alqaa'idi makaanka saxarada iyo makaanka xaaji gudashada haddii uu tago falyadhab macahu ha kaxeystala jirkiisa bihalaaثati axjaarin saddex dhagaxa qaato yastadiibu bihina uu ku nadiifinayo intuu ku nadiifinayaa booska najaasada ee ka imaanaysa ayuu ku nadiifinayaa fa inahaa maxaa yeelay dhagaxaanta tujzi-u canhu way ka gudaysaa marka oo waxay ka gudaysaa biyihii bedelkiisa ayay gudaysaa marka sheekha halkaas ayuu uga hadlay iyo wixii la mid ah qaala raximahu llah faslun furuudu lwuduu'i sita faslun ay haadaa kani faslun wuxuu fasalu yahay furuudu lwuduu weysaqaadka waajibaadkiisa sitatun lix wey alwalu midda koowaad anniyatu qofku inuu niyeysto qofkan uu inuu niyeysto inuu weyse qaadanayo camal weyse qaad inuu sameynayo qofku inuu niyeystaa sababtoo nebiga sal allau alayh wasalam wuxuu leeyahay innama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxdaa niyooyinka bay ku ansaxdaa ee inamaa sixatu alacmaali binniya waxay ku ansaxdaa acmaasha samaynteeda waxay ku ansaxaysaa binniyaat niyooyinka qofka inuu niyeysto qofka maalan tusaale ahaan weysaqaad buu rabaa inuu weysaqaad niyadiisa waa inay ku jirtaa inuu weyse qaadanayo laakiin niyadiisa haddii wax kale ay ku jiraan weysaqaadkiisu la aqbali maayo haddii mar weysadaada aysan ansixinna sidoo kale maxaa ansixaynin salaadaada ansixmay sababtoo weysaqaadka waa waajib oo waxay yidhahdeen culummadu maa laa yatimu alwaajiba ilaa bihi fahuwa waajib waxaanan dhammaystirmaynin waajibkii lagaa rabay oon kuugu dhammaystirmaynin ilaa inaan wax kale la imaado maahane fahuwa waajib wey arrinkaas waa mid waajiba inaan la imaad sababtoo ah salaadu waa waajib wey inaad du- in la dugado waa waajib salaada intaanan duganin ka hor maxaa noola shardiyaa inaan inaan weyse qaadano haddii weysadaadiiba la ansixin salaadaada marka ma la ansaxaya lama ansaxayo marka weyse qaadka awalan qofku inuu niyeystaa athaani shardiga labaad ama waajibka labaad ghaslulwejhi wejiga in la dhaqo wejiga in la dhaqo wejigana waxay culummadu ku tacriifiyaan min manaabiti shacri raasi ila daqni duula tinta foodeeda hore meesha ay kasoo bilaabanayso ilaa garka duulan xagga dhirir ahaan wa min aluduni ila aluduni caradan dhegtaana ilaa dhegta kalena xagga balac ahaan weji halaas wey dad qaar waxaa jiraan halkaani weysada inay kasoo bilaaban garka ku keenayaan bis ma dhaqayaan khajamihii iyo dhabanadii dhaqi maayaan marka waxa weeyaan wejiga ayay ka mid yihiin dhanka athaalithu waajibka saddexaad ghaslu lyadayni maca almirfiqayn ghaslu lyadayni labada gacmood in la dhaqo maca almirfiqayni ayadoo lala qabo labada xusulood ilaa labada xusul qofka inuu dhaqo ayaa loo baahan yahay alraabicu waajibka afaraad masxu shayin min alra'si in la masaxo shay ka mid ah madaxa halkan shaaficiyadu waxay ku darayaan waajib inay tahay laakiin arrinkan culummada badankood way kasoo horjeedaan wey. madaxa dhammaantiis in la masaxo ayay adilada kusoo aroortay jamiicu ra'si madaxa dhan in la masaxo ayay adilada fara badan na tusinaysa marka madaxa dhammaantii waa in la wada dhaqo oo la nadiifiyo oo la masaxo wey alkhaamisu waajibka shanaad ghaslu rijlayni labada lugood in la dhaqo maca alkacbayni ayadoo lala qabo labada qoobo ilaa qoobaha qofka inuu dhaqo labada lugood asaadisu waajibka lixaad ee qofka loo baahan yahay inuu sameeyo altartiibu waa in la tartiibiyo tartiibkana waxaa la yidhaahdaa anlaa yuqadama cudwun calaa cudwin inaanan laga hormarin xibin xibin kale inaan laga hormarin tusaale ahaan qofka gacmiyoo dhaqay wejiyoo rabaa inuu dhaqo wejigi intaan dhaqin ka hor haddaa gacmaha ilaa xusulada aa dhaqda gabar lugihii aa dhaqda gabar kadib aa usoo jeesato wejigii arrinkaas ma sax baa maya waa in la tartiibiyo sida ilaahay subxaanahu watacaala uu u tartiibiyey fii suurati almaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa faqsiluu ila aakhiri alaaya marka waxaa weeyaan in la tartiibiyo ayaa loo baahan yahay darsiina halkaas ayuu ku ogyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wabillaahi atowfiiq